bismillaahi raxmaani raxiim og warka madaxdiisii qabanqaabada soo dhoweynta meydka ra-iisul wasaarihii hore ee dalka soomaaliya xasan cabshire faarax allah u naxariistay ayaa ka socota garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada garowe magaalada muqdisho magaalada garowe ayaa la qorsheynayaa in lagu aaso ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya madaxda dowlad goboleedyada ah iyo madaxda dowladda dhexe qaarkooda ayaa halkaasi gaadhay mas-uuliyiinta safaarada soomaalida ah ee dalka turkiga iyo madax ka socotay dowladda turkiga ayaa magaalada ankaara ku soo sagootiyey meydka allah u naxariistee ra-iisul wasaare xasan cabshir faarax wasaaradda caafimaadka ah ee soomaaliyana waxaa xaqiijay in shan iyo afartan qobo oo cusub ay ka bogsoodeen fayraska coronavirus intaasi waxay ahayd warka madaxdiisii haatanna isagii wafisan
coronavirus waa cudur safmareen ah oo ku sii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
warkii ofisan qabanqaabada soo dhoweynta meydka ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya allah u naxariistay xasan abshir faarax ayaa ka socota garoonka diyaaradaha ee aadan cabdulle cusmaan ee magaaladan muqdisho mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa ku sugan garoonkaasi qaar ahaana wasiirka wasaaradda gaadiidka duulista hawada ee dalka soomaaliya maxamed cabdilaahi salaad wamar ayaa isagu faahfaahin qorshaysan ka bixiyey
bismillahi raxmaan raxiim inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan ku sugannahay garoonka aadan cabdulle waxaan sugaynaa allaha u naxariistay meydkii ra-iisul wasaaraheena hore xasan abshir faarax oo ka soo kacay ankara shan saac xalay diyaaraddana hadda animinid ay soo degi karto daqiiqadaha soo socda hadduu ilaahay ka raalli noqdo halkan oon janaasada ku tukan doona hadduu ilaahay ka raalli noqdo aar qaranna loogu sameynayo kadibna insha allah tacaala meydka iyo laba diyaaradood oo la socdo waxay aadi doonaan magaalada garoowe oo la doonaya in lagu aasa hadduu ilaahay ka raali noqdo madax badan ayaa halkan ka raaci doonta wasiiro iyo guddi iyo dhammaan xildhibaano isugu jiro labada aqal iyo marti sharaf tiro badan aaskaas ayaan maanta ka qayb geli doonaa garoowe hadduu ilaahay ka raali noqdo wafdiga badidiisana halkaas usoo joogi doonaa inta kalena uu soo laaban doonaa hadduu ilaahay ka raali noqdo
magaalada garowe ee xarunta puntland ayaa la qorsheynayaa in lagu aaso ra-iisul wasaarihii hore ee dalka soomaaliya allah u naxariistay mudane xasan abshir faarax taasi oo si weyn loogu diyaargaroobay guud ahaanba deegaanada puntland mudane maxamed faarax ciise gaashaan wasiirkii wasiir hore oo ka tirsan dowladda puntland iyo ti dowladdii dhexe ee maxamed siyaad barre ayaa waxa uu ka hadlay sida markaasi loo aasi doono xasan abshir faarax oo meydkiisa la filayo maanta in la geeyo magaalada garowe maxamed faarax ciise gaashaan waxa uu sheegay in meydka lagu aasi doono beer weyn oo uu leeyahay mudane islaan ciise islaan maxamed islaan muuse
xasan abshir faaraxna isla guddigiiba hawshiisa qaban qaadanaya madaxdiisana ka qayb gashay aaskii madaxweynahana waa joogaan hadeerna waxa muxuu ahaaye lagu aasaya isla beerta gaalayd oo ku dhasbataan ilaahay waxaan u qaryanaa bini aadamku waa moogda markhaantigii addoommadiisa ee ifka jooga weeye qofkii ay isku raacaan oo yidhahdaan lababkaas qof fiican bu ahaana ilaahay wuu waajibiyaa qofkiiba kaasa walaaya waxaa ku dhacday buu ahaa ummadii dhibay oo naftisu u keenay magasiina eeunaalma yahay waa mugdi loo waajibiyaa marka shalay iyo beriba shalay iyo maantaba insha allah waxaan rajaynaynaa labadaa marxuum inay yihiin kuwii ilaahay u waajibiya
mas-uuliyiinta safaaradda soomaalida ee dalkaasi turkiga iyo madax ka socotay dowladda turkiga ayaa magaalada ankaara ee dalkaasi turkiga kusoo sagootiyey meydka marxuum xasan abshir faarax ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya oo dhowaan halkaasi ku geeriyooday axmed darawiishaha ayaa warkan noo soo diray
magaalada ankara ee caasimada dalka turkiga laga sagootiyey allaha u naxariistee meydka marxuum xasan abshir faarax ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya sidoo kalena soo qabtay xilal kala duwan oo ay ka mid yihiin danjirihii soomaaliya ee dalalka jarmal iyo jabaan laba jeer wuxuu soo noqday duqa magaalada muqdisho wuxuu sidoo kale xasan abshir guddoomiye kasoo noqday gobolada bakool iyo shabeellada dhexe wuxuu ahaa guddoomiyihii shirkii carta ee dib loogu soo dhisay dowladnimada soomaaliya dowladda dhexe wuxuu kasoo qabtay wasiirka kalluumaysiga iyo weliba wasiirka macdanta iyo biyaha wuxuu sidoo kale door fiican ku lahaa aasaaskii maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland wuxuuna kasoo qabtay xilka wasiirka arrimaha gudaha waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada ankara ka sogootiyey meydka marxuumka howlwadeennada kala duwan ee safaaradda soomaaliya ee dalka turkiga madax iyo mas-uuliyiin ka socday dowladda turkiga iyo qaar ka mida ehelada marxuum xasan abshir faarax cabdilaahi abshir faarax iyo khadiijo abshir faarax oo ay walaalaahayeen marxuumka iyo danjira abshir xasan abshir oo uu dhalay ayaa uga mahad celiyey madaxda dowladda federaalk soomaaliya dowladda turkiga iyo howlwadeennada safaaradda soomaaliya sida ay u garab istaageen waxay sidoo kale xuseen qaar ka mida sifooyinkii allahu naxariistee marxuum xasan abshir faarax
xasan abshir dadku taariikhdiisa wax badan bay ka sheegeen laakiin anugu waxaan ka sheegayaa agga xagga ilaah u dhowaashaha intaan daahirka annagu ognahay wuxuu ahaa nin walaalkay aad iyo aad xasan abshir uu intii ummadduba ogeyd nin qur-aanka aada u akhriya nin ku wanaagsan xagga ilaah cabsiga inta daahirka annagu aan ognahay qaraabada rixinka soomaalinimada nin aad ugu wanaagsan mar labaad waxaan ku celinayaa safaaraddan iyo dadka u shaqeeya kuwa isbitaallada la joogay kuwa waraqadaha u qorayay kuwa noo tarjumayay kuwa ilaahay waxaan uga baryay ajar iyo khayr ilaahay nu siiyo shaqadoodina waa gubteen ilaa safiirka ilaa kan u hooseeya aabbo wuxuu ahaa dad wuxuu ka soo shaqeeyey dowladda soomaaliya for wakhti badan maantana dadka oo dhan meel kastoo ay joogaan gudo iyo dibad tacsiibay noo soo direen waana nala qaybsadeen xanuunka dhimashada aabbaheen waana ku mahadsan yihiin waxaan rabaa oo ku mahad celinaya dowladda turkiga oo aabbo intuu joogay dalka turkiga ka qayb qaatay caafimaadkiisii wax badan
laakiin waxaan xasuustaa nin wadani buu ahaa aniga khadiijo abshira ahaan waxaan iska ahaa gabar yaroo walaashiisa wuxuu noo ahaa aabaheen wuxuu noo ahaa walaalkeen marka waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay janno farduuso geeyo annagana waa u wada duceynay halkan waxaan u nimid inaan caawino walaalkeen marka alxamdulilaahi gurigiisa runtuu tegay ilaahayna samar iimaan ha naga siiyo ummadda soomaaliyeedna samar iimaan ha ka siiyo
safiirka soomaaliya ee dalka turkiga jaamac cabdulaahi caydiid ayaa marxuum xasan abshir faarax alle uga baryey inuu jannadiisa ku casuumo wuxuuna dowladda turkiga uga mahad celiyey sida ay u maamustay
madaarka ankara waxaanu ka sagootinay meydkii marxuum xasan abshir faarax ra-iisul wasaarihii hore ee qaranka soomaaliyeed dowladda turkiga waxaa nagala soo qaybgalay wasaaradda arrimaha dibadda gaar ahaan wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda sadaad unol waxaa kaloo nagala soo qaybgalay qaybta brotokoolka waxaa kaloo nagala soo qaybgalay madaxa madaarka ankara ninka madaxda ka ah waxaa kaloo nagala soo qaybgalay saraakiil brotokoolka madaxtooyada ka socota si aad qurux badan ayay u soo sagootiday waana tacsidana waana soo gaadhsiiyeen hadday qoraal tahay iyo hadday cod tahayba waana la soo gaadhsiiyey annaguna waan u mahad celinay dowladda turkiga ehelka marxuumkuna waa u mahad celiyeen caawa halkan ay diyaaraddu ka bixi doontaa aroorta ayay ku beegan tahay muqdisho muqdisho dowladda soomaaliya oo dhan baa sugasay iyo shacabka soomaaliyeed kadibna waxaa loo qaadi doonaa garowe oo lagu aasi doono duhurnimadaba reer garowe oo dhanna waa sugayaan iyo madaxdii puntland ra-iisul wasaaraha soomaaliyana wuxuu ku sugayaa garowe iyo madaxdii dowlad goboleedyada oo dhuusamareeb ka yimi aaska iyo maamuuska marxuum xasan abshir faarax ra-isul wasaarihii hore ee qaranka shacab iyo dowladba dowladda turkiga ee waddankeeda uu ku dhintay iyo dowladda soomaaliyaba aad baa loogu istaagay waana la maamuusay waxaan ilaahay uga baryayaa inuu u naxariisto sidaas ummadda hadday tahay turki iyo hadday tahay soomaaliba ay u maamuuseen waxay markhaati uga kaceen inuu yahay nin wanaagsan wanaaggiisii unbaa loo maamuusayaa dadkii yaqaanay aad iyo aad bay u ammaaneen marka ilaahay caawa waxaan uga baryaynaa inuu jannatulfirdowse ka waraabiyo
axmed cabdiqaadir ismaaciil axmed darwiish magaalada ankara
wasaaradda caafimaadka ayaa si rasmiya u xaqiijisay in shan iyo afartan qof ah oo cusub ah ay ka bogseedeen fayraska coronavirus maxamed muuse tarsan ayaa warkan noo haya
wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya marwe fawsiya abikar nuur ayaa warbixinta maalinlaha ee coronavirus ku sheegtay in fayraska corona ay ka bogsadeen afartan iyo shan qof taasi oo tirada guud ee ka bogsootay xanuunkan ka dhigaysa ku dhowaad kun iyo afar boqol wasiirka caafimaadka marwe fawsiya abikar nuur ayaa sidoo kale caddaysay in la diiwaan geliyey toddoba xaaladood oo hor leh oo xanuunka koronaha ah kuwaas oo kala jooga somalilan iyo gobolka banaadir taasi oo tirada guud ee xaaladaha dalka laga diiwaan geliyey ee xanuunka koronaviruska ka dhigaysa saddex kun iyo siddeetan iyo saddex qof sida ay wasaaraddu shaacisay mana jiraan wax bukaan ah oo cudurka koronavirus u geeriyooday afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay xilli tirada guud ee dhimashada cudurka koronaha ee soomaaliya ay gaartay sagaashan iyo saddex qof wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya marwe fawsiya abikar nuur ayaa shacabweynaha soomaaliyeed ugu baaqday in lagu dadaalo sidii looga hortegi lahaa cudurka loona yarayn lahaa saameynta uu bulshada ku yeelanayo maxamed muuse tarsan warbaahinta qaranka muqdisho
webiga shabeelle ayaa fatahaad hordhe ka sameeyey tuuleyn hoostaga magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe ee dalka soomaaliya muuse cismaan abtow ayaa warkan noo haya
webiga shabeelle ayaa fatahaado xoogan ka sameeyey deegaano hoostaga degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose kaasi oo ay ka barakaceen dadka deggana deegaanadaasi waxaana fatahaadu ay burburiyeen beerihii iyo dalagyadii sanadkan ka soo baxayey iyadoo guryaha ay ka barakaceen dadku fadhiisteen biyaha webiga shabeelle dadka ayaa ka barakacaya fatahaada waxaana ka dhashay xaalado bini'aadanimo iyagoo dadku ay haysato duruufo nololeed iyo xanuunyo kala duwan sida malaria tifow iyo cudurro kale tuulooyinka sida xooggan ay u saameeyeen fatahaada webiga shabeelle ayaa waxaa ka mid ah tuulada garasbuule tuulada lulute balcad dabagalaay cadaydheere geedwarfooy iyo tuulooyin kaloo aad u fara badan isaaq xuseen oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka warbixiyey saamaynta fatahaada webiga shabeelle uu sameeyey deegaanadaasi biyaaniyow aaday u tandheer yihiin marka ee fasalkii diirihioo xilligooda la taagan yahay oo hadda baruura cadda ay ku soo aadeen marka beeraha aaday u dhaawaceen intii oo cabirkooda ku aadanahay aaday u dhaawaceen magarat ballacoodana waa gaaraa alla ilaa maxaan ku sheegaa laba boqol ilaa saddex boqol oo tan waa gaaraa ballacooda aadow aada ugu ballaarsiyaa ma garan aad iyo aad marka niyaw tuulooyin badan oon la koobi karin ilaa barsane ilaa jambaluul ilaa barbaara ay soo wada soo wada saameeyeen marka welina hadda waa sii socdaanoo hadda ka bacdi waxay kusii abeysan yihiin laamiga iyo meelahaas haa garasbuulla ka mid oo hadda ay ku jiraan ooy shalay ay soo xaadireen marka ilaa cadaydheero ilaa dagbeerey hore markii gadaal loo raaca ilaa balcad ilaa lulato ilaa geedwarfooy ilaa tugaarey dhulkaasoo dhan waa soo haaqee ma garatay oo beeriy oo bajiskii iyo oo badadka miriyo hadda oo soo ambeynaayey iyo macaldiirtii iyo macalgaleydii macal sistaminkii wixii oo dhan waa soo haalfee ma garan dadkii abbeenadii oo ay ku aadanayaan biyaha waa laga barakacay xiliyadan oo kale marka la gaaro ayaa webiga shabeelle iyo jubba waxay sameeyaan fatahaado kala duwan kuwaasoo ay ka dhashaan saameyn xaalad nololeed ee bini'aadanimo
akhyaartaha guda naga dhegaysatay waxaan idinka raali garaynayaa webiga shabeelle uu soo fatahay in ay tahay magaalooyin hoostaga gobolka shabeellada hoose halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaana waa rediyo muqdisho codkii jamhuuriyadda soomaaliya ra-iisul wasaaraha wadankaasi britain baris johnson ayaa markii ugu horeysay sheegay in ay ka go-an tahay in baaritaano madax banaan lagu sameeyo masiibadii fayraska corona oo dalkaasi oo ay ku dhinteen in ka badan afar iyo afartan kun oo qof hadalkan ayaa ra-iisul wasaaruhu ka sheegay kulan ka dhacay aqalka baarlamaanka oo su-aalo laga weydiinayay waxaana uu sheegaya in dhab ahaan ay jiri doonto baaritaan arrintaasi ku aadan mustaqbalka inkastoo horeya geeska u geliyay baaqiyo kala duwan oo ku aadan in baaritaan lagu sameeyo aafada cudurkan coronavirus uu u geystay wadankaasi britain in ka badan boqol iyo konton kun oo qof ayaa saxiixay dalaba dhanka online-ka ah oo ay soo qabanqaabiyeen helada dadkii ku geeriyooday cudurka coronavirus kuwaasi oo dalbanaya in si degdega baaritaano lagu sameeyo habka dowladdu ay u maaraysay cudurkani coronavirus ka hore intii aanu dadka sidaasi u baabi'in ra-iisul wasaaraha ayaa sheegaya in aysan ahayn xilligan waqti saacado muhiima lagu bixiyo baaritaana balse uu ku adkaysanayo in mustaqbalka la sameeyo baaritaan aid david oo mudane ka tirsan baarlamaanka u k oo ka hadlay ayaa xarunta baarlamaanka ee magaala xarunta baarlamaanka oo loo yaqaano westminster ayaa barta ku fiiqay in u k ay soo martay mid ka mid a masiibooyinkii dhimashada ugu badan ee uu ku keenay dunida iyo yurub taasi oo la daristay shaqaalaha caafimaadka iyo howlwaradana dalyeela caafimaadka dalkaasi britain waxaana uu sheegay dhibaatooyinkaasi faraha badan ee ka dhacay dalkaasi britain in dowladdu ugu dambeyn ay mas-uul ka noqon doonto waad ka dhegaysanayseen radio muqdisho codkii jamhuuriyadda soomaaliya akhyaartaha wadana ka dhegaysatay saakay waa naga intaa